بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah laba diyaaradood oo ay lahaayeen ciidanka cirka yukrein oo burburay maxaa ka jira in ruushka uu soo riday mid ka mid ah diyaaradaha reer galbeedka ay ugu deeqeen xukuumadda kiyef maamulka yuhuudda oo waxaa loogu yeero qarmada midoobay ka dalbaday in fadhi deg deg ah ay ka yeelato dilkii maxaabiistii sahaynada ee gacanta muqaawamada ku jiray maraakiib laga leeyahay dalalka reer galbeedka oo mar kale weerare gantaale ah lagula beegsaday xeebaha yemen iyo burbur xooggan oo soo gaaray xuutiyiinta oo iyagana goodis diray warshadii ugu weynayd ee daawada soo saarta oo abid ugu weyn dalka afganistaan oo laga furay magaalada kaabul iyo mas-uuliyiin ka tirsan imaaradda islaamiga ah oo guul weyn ku tilmaamay dadka yahuudda ah oo shaqajoojin ku dhawaaqay kadib markii la helay bakhtiga lix maxaabiis ah oo ay gacanta ku hayeen kooxaha muqaawamada filistiin qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysada iyo xalqadii lix iyo tobanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور waa hagaag waa maalinimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha safar sannadda kuna afar boqol afartan iyo lix xijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa boqolaal kun oo ka mid ah shaqaalaha sahaynada ee ku sugan deegaanada filistiin ee ixtilaalka lagu haysto ayaa maanta ku dhawaaqay shaqo joojin iyagoo care ka muujinaya dilka lix ka tirsan maxaabiistooda oo laga helay qidaaca khaza dadka yahuudda ah ayaa sheegay in sababta ay u bannaanbaxayaan oo ay shaqo joojinta ugu dhawaaqeen ay tahay in xukuumadda netanyahu ay ku cadaadiyaan in heshiis maxaabiis isdhaafsi iyo mid xabad joojineed ay la gasho kooxaha muqaawamada filistiin si qidaaca looga soo saaro tobaneeyada maxaabiista ah ay muqaawamadu gacanta ku hayaan goobaha shaqo joojinta ay ka jirtay waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha bingorion ee magaalada talaabiib halkaas oo aysan saaka soo xaadirin shaqaalihiisa inta badan sidoo kale warshadaha waaweyn ee ku yaala deegaanada ixtilaalka ku jira iyo xarumo ganacsi ayaa saaka shaqada ka fadhiistay tanina ayaa timid kadib markii guddiga shaqaalaha sahaynada uu soo saaray awaamir lagu sameynayo bannaanbax loogana soo horjeesanayo xukuumadda netanyahu arrimahani oo dhammi waxay imaanayaan iyadoo ra-iisul wasaaraha gumaystaha benyamin netanyahu uu wajahayo cadaadisyo gudaha iyo dibadda ah taasoo qusaysa inuu aqbalo heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ah iyo midka xabad joojineed ee uu la galo kooxaha muqaawamada filistiin halka isaga taa beddelkiisa uu ku sii adkaysanayo in ciidankiisa qidaaca ay sii joogaan sargaal ka tirsan kooxaha muqaawamada oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in intii ay socdeen wadahadalladii dooxa iyo alkaahira netanyahu la kala dooransiiyey maxaabiistiisa iyo halka loo yaqaano filadelfiya oo ah mandiqad kala qaybisa magaalada khaza iyo dalka masar netanyahu ayaana doortay in ciidankiisa ay ku sii sugnaadaan filadelfiya halka taa beddelkeeda maxaabiistiisa loo sii dayn lahaa netanyahu ayaa u muuqda mid markaan meel cidlo ah taagan iyadoo ay kala dhaqaaqeen saaxiibadiisii ugu dhowaa sidoo kalena cadaadis aan horey loo arag ay saarayaan hogaamiyaasha xukuumadda washington taa ay u sii dheer tahay kacdoonka ay samaynayaan malaayiinta yahuudda ah ee lagu deegaameeyey dhulka barakaysan ee filistiin
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan ka soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybood mahadsan tahay dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada caalamka oo ah xubin maalinla ah oo aan ku faaqidna dhacdooyinka ay wax ka qoraan qaar ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dunida waxaan ugu horreyn xubinteenna maanta ku daahfuraynaa majalladda alqudus al carabiya waxay daabacday maqaal la xiriira maamulka yuhuudda oo waxaa loogu yaro qaramada midoobe ka dalbaday inuu fadhi deg deg ah ka yeeshay dilka maxaabiistiisa hayanada ee gacanta ugu jiray kooxaha muqaawamada reer filistiin safiirka yuhuudda u fadhiya qaramada midoobe ninka lagu magacaabo dani donon ayaa codsi deg deg ah u diray golaha ammaanka isagoona ka dalbanaya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay kulan xasaasi ah ka yeeshaan wixii ku dhacay maxaabiistoodii dhegta dhiigga loo daray saacadihii lasoo dhaafay argagixisada xamaas waxay si naxariis darro ah u dileen ilaa lix qof oo rayad ah oo aanan waxba galabsan sidaa darteed waxaan golaha ammaanka oo ugu baaqayaa inay qabtaan fadhi deg deg ah oo lagu cambaareynaya waxa ay ku kacday xamaas loogana arrinsanaya masiirka maxaabiista kale ee weli ku jira gacanta raggaasi waxaa sidaas yidhi safiirka yuhuudda u fadhiya qaramada midoobe waxa uu ninkan hadalkiisa sii raaciyey waa wax laga xishooday in koo iyo tobanka bilood ee uu socdo dagaalka oo ay ku dhinteen ilaa kun iyo laba boqol oo israa'iiliyiin ah uusan golahu cambaarayn halka dhanka kale xitaa uusan muujin walaac ku aadan ayaha la heestayaasha tan iyo maalinnimadii shalay oo ay kooxaha muqaawamada filistiin khaarijiyeen ilaa lix maxbuus oo ku jirtay gacantooda misena ay yuhuudda isku dayeen in qaab xoog ah ay ku soo furtaan waxaa baraha kala duwan ee internetka lagu baahinayaa sawirada yuhuudda la laayay iyadoona dhaleecayn kala duwan loo jeediyey xukuumadda madhalayska ah ee uu hogaamiye benyamin netanyahu waxaana ninkan hadda lagu qasbayaa in askartiisa uu ka soo saaro jiidda hore ee dagaalka maadaama saacadba saacadda ka dambeysa si aanan kala joogsi lahayn loogu feenanayo bacaadka khaza haddii aan intaa qodobkaas uga gudubno waxaan markan soo qabanayaa majalladda alkhaliij ee ka soo baxda dalka imaaraadka carabta waxay nashrisay maqaal ku saabsan laba diyaaradood oo ay leeyihiin ciidamada cirka yukrain oo burburay maxaase ka jira in ruushku uu soo riday mid ka mid ah diyaaradihii dhowaan ay reer galbeedku ugu deeqeen xukuumadda kiyev waxaa lagu soo warramayaa in laba diyaaradood oo nooca helikobtarka ah lagana leeyahay dalka yukrain ay burbureen xilli ay ku guda jireen howlo tababar militari waana sida ay majalladdu ka soo xiganaysa mid ka mid ah jaamacadaha xiriirka la leh ciidamada cirka yukrain waxaa ilaa hadda la xaqiijiyey inay geeriyoodeen labadii baylood ee kala waday diyaaradahaasi walow aanan la shaacin in halkaas ay ku burbureen qalab militari maadaama diyaaraduhu ay ahaayeen kuwo ciidan wakhti xaadirkaasna ay ku guda jireen howlahooda shaqo waxaa dhanka kale lagu soo warramayaa in xukuumadda moscow ay si aad ah isugu dayeysa inay dhulka soo dhigto mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee yukrain dhowaan loogu deeqay waana f lix iyo toban oo noocoodu yahay kuwo casri ah misena ku cusub saaxada dagaalka ee ay ku loolamayaan ruushka iyo yukrain holland ama netherlands oo aan ognahay kaalinta lixaadka leh ee ay ku leedahay is-hortaagga ruushka iyo isgarabtaagga yukrain ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegtay in kiyef ay xaq u leedahay in diyaaradaheeda f lix iyo toban ay u adeegsato weerar weliba oo ay doonto iyadoo aanan u aabayeelin cidda halkaas ku halaagsamaysa shacab ama ciidan waa sida ay dabcan hadalka u dhigeene si kastaba ahaatee xiisaddu waxay hadda u muuqataa mid faraha ka sii baxaysa haddii reer yurub ay sii wadaanse isgarabtaagga yukrain uu ruushku qaadi karo tallaabooyin hor leh ama adeegsiga hubka sida daran wax u gumaaday ee nucliyerka markan iyo majalladda the independent waxay daabacday markab laga leeyahay dalalka reer yurub oo mar kale gantaallo lagu weeraray xilli uu ku socdaalayay xeebaha dalka yemen iyo xuutiyiinta oo mar kale soo diray goodis hor leh sida ay sheegtay hay-adda ganacsiga badaha ee britain ee loo yaqaana u k m t o maleeshiyaadka xuutiyiinta ayaa weerar xoogan oo gantaalo loo adeegsaday waxa ay ku qaadeen mid ka mid ah maraakiibta reer galbeedka oo ku socdaalaya biyaha badda cas waxaana dhismihiisa soo gaaray dhaawac culus oo markii dambe hakad ku keenay socdaalkiisa waxay xooguhu intaasi ku darayaan in markabkan si gaar ah loogu beegsaday goob toddobaatan meyl kaga beegan dhanka waqooyi galbeed ee dekedda saliif oo ku taala gobolka xudeyda ee dalka yemen waana dabcan halka ugu badan ee laga soo tabiyo weeraradan oo kale dhanka kale taliska dhexe ee maraykanka ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay ciidamadooda ku guulaysteen inay dhulka soo dhigaan misena ay burburiyaan diyaarado dhowr ah oo nooca aan duuliyaha lahayn sidoo kale waxa uu taliska qoraalkiisa ku sheegay inay burburiyeen mid ka mid ah doomaha dheereeye ee ay leeyihiin maleeshiyaadkan inkastoo aysan shaacin halka rasmiga ah ee ay ka fuliyeen howlgalladan isdabajoogga ah dhanka kale maleeshiyaadkan ay dacmiso xukuumadda shiicada ah ee iiraan ayaa ku goodiyey inay sii laba jibaarayaan beegsiyada ay ku hayaan maraakiibta u adeegaysa masaalixda yuhuudda iyo reer galbeedka midaasoo dabcan basiinka kusii shubaysa xiisadda ay hantida badan ku burburtay shirkadaha badanna ay ku musallafeen ee ka taagan gudaha badda cas guud ahaan inahaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii wargeysyada caalamka oo aad maanta ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkan idinku wareejiya dhanka walaalkiin suhayb cabdulaahi si halkaas uu inooga sii ambaqaado qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag waddanka afghanistan waxaa laga furay warshadii ugu weyneyd ee soo saarta daawada mas-uuliyiin ka tirsan imaarada islaamiga afghanistan ayaana ka qayb galay munaasabaddii xarigga looga jarayey warshadaasi haddaba warbixintan soo socota waxaa arrimahaasi ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir iyadoo dalka afghanistan muddo saddex sano oo xiriir ah marba mar ka dambeysa ku tallaabsanaya horumaro kala duwan oo allah fadliga lagu helay amniga ay soo hooyeen mujaahidiinta iyo dowladda islaamiga oo wax ku maamusha shareecada islaamka ayaa waxaa dhanka kale sii kobcaya adeegyada bulsho ee imaaradu ay ka hirgelinayso dalkaasi kadib muddo labaatan sano oo dagaal jihaad ah ayuu iska dafcinta cadowgii saa'ilka ahaa ee xooga ku haystay dalkaasi waxay reer afghanistan maanta u muuqdaan kuwa guranaya miraha dhiigga shuhadada ee lagu waraabiyey jihaadkii oo allah mujaahidiinta uu guuleeyey inay ku xaqiijiyaan la wareegidda guud ahaan dalkaasi iyo inay kusoo dabaalaan xasilooni lagu hagayo ku dhaqanka shareecada islaamka بركب الأوائل كن على درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل dowladnimada islaamka kama hor imaanayso horumarada adeegyada bulsho waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha taas beddelkeed waxay shareecadu ammaantay in xoogga la saaro adeegyada muhiimka ee bulshada taasoo lagu helo isku filnaansho laga kaaftoomo gacmaha cadowga laguna helo iskuduubnida muslimiinta iyo isku xirnaanshahooda muddada uu maamulka islaamiga ka talinayo afghanistan waxaa dhinacyo kala duwan ay imaaradu ku guulaysatay inay ka sameyso horumaro xoogan oo ay ugu dambeysay xaflad dhowaan lagu qabtay magaalada kaabul taasoo dalka lagu hirgeliyey warshad ballaaran oo soo saarta daawooyinka si ay dadka u helaan daawo tayo leh dal shisheeye aan looga soo dhoofin qarash badanna aan uga bixin درب التفاؤل عيش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنى xafladan lagu daahfurayey warshadda cusub ee daawooyinka afghanistan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsar oo ka tirsan imaarada sida mowlawi nuur jalaal jalaali oo ah wasiirka caafimaadka guud iyo qaaridiin maxamed xaniif oo ah wasiirka dhaqaalaha iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda islaamiga ee kaabul mulla cabdilqani baraader oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha oo xafladan hadal ka jeediyey ayaa ku baaqay in lasii kordhiyo waxsoo saarka lana xoojiyo tayeenta daawada wuxuuna sheegay in daawooyinkan ay muhiim u yihiin caafimaadka dadka kuwooda joodada hooseeyana ay yihiin kuwa wax u dhimaya nolosha inta aan daawada lasoo saarinna laga sii taxadiro tayadeeda oo lasii kontaroolo wuxuu intaa ku daray mulla baraader in warshadan farsamo ee daawooyinka aysan waxtar iyo faa'iido u lahayn keliya xaaladda caafimaadka ee muwaadiniinta reer afghanistan balse sidoo kale ay gacan ka geysan doonto kobcinta dhaqaalaha dalkaasi دا به نه یوازې د درملو په برخه کې وارداتي مصارف را کم کړي بلکې د هیواد د درملو امنیت سره به هم مرسته وکړي tallaabadani ma yareyn doonto keliya qarashka ku baxaya daawooyinka loo soo dhoofiyo dalka hase ahaatee waxay ka qayb qaadan doontaa guud ahaan amniga dhanka daawooyinka waxaa warshadeheena sidoo kale lagu abuuri doonaa boqolaal fursado shaqo ah oo isugu jira kuwo si toos ah iyo kuwo si dadban intaba ah waxaa sidoo kale hoos u yaraan doona heerka shaqo la'aanta iyadoo mashruucan uu ka qayb qaadan doono horumarka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya warshadaha waa inay si aadaah ugu dadaalaan wax soo saarka heer caalami ah sidoo kalena lasoo saaro daawooyin tayadoodu sarayso waxaan sidoo kale rajaynayaa markii dalka ay ku filnaadaan wax soo saarka daawooyinka in loo dhoofin doono dalal kale د داخلي تقاضا د پوره کولو څخه وروسته به نوموړې فابریکه خپل تولیدات نورو هیوادونو ته هم په مسلسله توګه صادر کړي sida uu sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dhaqaalaha ee afghanistan waxaa mashruucan uu dadweynaha dalkaasi u sahri doonaa in ay si fudud ku helaan adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah islamarkaana daawooyinka halkan laga soo saaro lagu xalin doono baahiyaha dhanka daawooyinka ee magaalooyinka dalkaasi si tartiib tartiib aan waxaa looga baaqsan doonaa ayuu yidhi daawooyinka loo soo waarido dalka iyadoo la yareynayo soo degsashada daawooyinkaas ka imaanaya dibadda wuxuu sidoo kale mulla baraader ballan qaaday in lasii kordhin doono wax soo saarka dalka islamarkaana la damaanad qaadi doono badqabka daawooyinka iyo in si fudud looga helo waddanka isagoona guud ahaan maalgashadayaasha mar kale ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadahan islamarkaana maalgashadaan mashaariicda lagu horumarinayo dalkaas afghanistan sidoo kale waxaa xusid mudan in labaatan milyan oo dollar lagu maalgeliyey mashruuca warshada daawooyinka afghanistan taas oo lagu magacaabo liferel islamarkaana soo saarta noocyo kala duwan oo daawooyin ah waxaana uu mashruucan sidoo kale fursado shaqo siinaya in ka badan saddex boqol oo ruux تبالي إذ تحديت الليالي لله الحمد وطن کې مو امن دی allah ayaa ku mahadsan nabadgelyada ka jirta waddanka afghanistan iyo in fasaadkii dhanka maamulka uu suulay dhulalka ku habboon dhammaan noocyada maalgashiyada kuwooda heerarka sareeya heerarka dhexe iyo maalgashiyaasha hooseba waa kuwo diyaarsan oo la heli karo sidaba aan horey ugu baaqnay waxaan mar kale u jeedinaynaa dhammaan ganacsatada iyo maalgashayaasha waddanka inay ka faa'iidaystaan waddankooda oo ay bilaabaan mashaariicda shaqo annaguna waxaan diyaar u nahay inaan taageerno dhanka kobaca dhaqaalaha ee dalka waxaana mas-uuliyiinteenna sharafta badan ee warshadaha la farayaa in hawshan caamka ah ee majaalka caafimaadka uga soo baxaan sida ugu wanaagsan waxaan idiin caddaynayaa anigoo ka wakiil ah imaarada islaamiga ah ee afghanistan inaan la shaqayn doono oo aan garabkooda nahay mar weliba
او د افغانستان د اسلامي امارات په استازیتوب ډاډ ورکوم چې د اړتیا پر وخت به هر ډول همکاري ورسره کوو
muuqaal laga soo duubay warshadan oo uu baahiyey saxafi lagu magacaabo rashiid ayaa lagu arkaya howlo kala duwan oo ka socda xarunta soo saarista daawooyin leh noocyo kala duwan oo isugu jira kaniiniyo iyo sharoobooyin iyo qaybo kale oo ay sii dheeryihiin qalab tayaysan iyo aaladaha elektroniga iyo howlwadeenno si xirfadaysan u itqaaninaya shaqooyinkooda المعاني أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل waxaa ugu dambeyn mulla cabdilqani baraader oo mas-uuliyiinta iyo xubnaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalkaasi ku bogaadiyey howshaasi wuxuuna ku adkeeyey inay sii xoojiyaan waxsoo saarka daawooyinka iyo tayantooda si looga faa'iidaysto dal iyo dibad intaba بيننا أعلى المنازل بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغلو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى بل لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii lix iyo tobanaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada waxaa halkan ka soo jeediya walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa xalqadii lixii tobanaad ee aan ku qaadaadhigaynay kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxidaadi almuslimiin waxaan ka soo warrannay noloshii jaahiliga ahayd ee ay ku jirtay carabta ka hor inta uusan soo ifbixin nuurka islaamka waxaan ka soo hadalnay jawaanib fara badan iminkana waxaan xalqadan ku eegi doonnaa dhanka qabyaaladda iyo casabiyaddii haraysay dhulka carabta fatradii jaahiliyada taasoo uu ku daatay dhiig badan casabiyadda qabiilka waxay ahayd mid daran oo uu dhiig badan uga daatay qabaa'iladii carabta waxaana aasaas u ahaa colaadihii dhexdooda ka jiray in xaq iyo xaqdaro labaduba la isugu hiilin jiray bulshooyinkii carabta waxay ahaayeen kuwo ku dhisan qaabka kala saraynta dabaqaadka bulshada waxaana jiray qoysas isku arkayey inay ka sareeyaan qabaa'ilka kale ayna xaq u leeyihiin in la hoos yimaado oo ay u taliyaan arrintaasi waxay gaartay heer xitaa aysan si wada jir ah u wada gudan karin acmaasha xajka qabiilada isla weyn ayaa qabiilka kale uu liidayo kaga hormari jiray acmaasha xajka bilaha xurmada lehna ma aysan xurmayn jirin oo way dib dhigi jireen xilalka iyo dhaqaalahana iyaga oo keliya ayaa kala dhexli jiray carabtii jaahiliga wuxuu dagaalka uga dhignaa wax ay wakhtiga ku lumiyaan oo ay ku ciyaaraan heer uu qayb ka noqday nolol maalmeedkooda waxaana ay fududaysteen daadinta dhiigga tusaale qabiilada kale ah bakar iyo taklib ayaa dagaalamay dagaalkoodana wuxuu socday afartan sano dagaalka intaas socday ee uu dhiiggaas ku daatay wuxuu ku bilowday neef geel ah oo la dilay nolosha carabtii jaahiliga waxay ahayd mid ku dhisan damac gurracan cadaawad xaasidnimo bililiqo iyo nolosha dadka oo lagu tunto ilaa dhulka jasiiradda carabta uu noqday meel halis badan oo uusan qofku garan karin ma lagu dilayaa mise adiga oo nabad qaba ayaad ka soo baxaysaa fasaadkii ayaa ka soo ifbaxay bad iyo beri guud ahaan xilligaas dhulka korkiisa kama aysan jirin ummad suuban iyo bulsho ku dhaqanta akhlaaqda wanaagsan mana aysan ka jirin xitaa maamullo ku dhisan cadaalad iyo naxariis iyo hoggaan xambaarsan cilmi iyo xikmad waxaana sidoo kale jirin diin sax ah oo laga dhaxlay ambiyada calayhimusalaam qofkii doonaya inuu raadiyo diinta xaqa ah iyo cilmiga wuxuu ahaa mid adduunka oo dhan ku dhex luma isagoo aan waxba soo helin xaaladdaasi waxaa ka warramay saxaabigii jaliilka ahaa ee salmaan alfarisi radiyallaahu canhu oo inta uusan soo islaamin in badan raadiyey xaqa iyo diinta saxda ah salmaan ayaa wuxuu yidhi waxaan aaday shaam markaas ayaan dadka weyddiiyey yaa idinkugu diin wanaagsan waxay ugu dhaheen baadariga kiniisadda jooga ayaa noogu diin wanaagsan waan u tegey waxaan u sheegay inaan rabo inaan qaato diinta uu haysto sidoo kalena aan doonayo inaan isaga arday u noqdo si aan uga barto salaadda iyo cilmiga kale wuxuu salmaan leeyahay baadarigan wuxuu ahaa mid dadka sadaqada ugu yeedha waxa ay sadaqaystaanna qasnadiisa gaarkaa ku shubta isagoo masaakiinta waxba ka siinin ilaa uu ka helay dahab iyo dhaqaale badan aad iyo aad ayaan u colaadiyey oo aan u dhibsaday baadariga markii uu dhintay waxaa isugu yimid duugtiisa nasaaro badan waxaana ku dhahay baadarigan sadaqada wuu idinku boorin jiray waxaad bixisaanna isaga ayaa keedsan jiray mana uusan siin jirin masaakiinta waxay ugu dhaheen sideed ku ogaatay adiga markaas ayaan ku dhahay kaalaya aan idintusee keydkiisa markii ay arkeen dahabka iyo hantida ka buuxda qasnadiisa waxay dhaheen wallaahi ma aasayno ka dibna way salbiyeen meydkiisa dhagax ayayna ku rajmiyeen ka dibna baadari kale ayay booskiisa ku beddeleen wuxuuna ahaa mid dhowrsan oo cibaado badan ninkaas markii uu dhimanayey ayaan dhahay ii dardaaran wuxuuna ii dardaarmay inaan aado baadari kale oo joogay magaalada nasiibiin oo uu sheegay inuu yahay mid wanaagsan waan aaday muddo ayaana la joogay isagiina markii uu dhimanayey ayaan dhahay ii dardaaran wuxuuna ii dardaarmay baadari kale oo ku sugnaa magaalada camuriya waan aaday isagiina muddo kale ayaana la joogay markii uu dhimanayey ayaan dhahay ii dardaaran wuxuuna igu yidhi waxaa jira nebi ka soo bixi doona dhulka carabta wuxuuna haystaa diintii nebi ibraahim calayhisalaam wuxuuna u hijroon doonaa mandiqad ay ka baxdo timirta oo ay buuro ku hareeraysan yihiin wuxuuna leeyahay calaamado aanan qarsoomaynin oo lagu garan karo waxaa ka mid ah hadiyadda ayuu qaataa laakiin sadaqada ma aqbalo labada garab dhexdoodana waxaa ku taalla shaabad ay ku qoran tahay katmiga nubuwadda haddaad awooddo inaad dhulkaas aaddo waxaan kugula talinayaa inaad aaddo
على صفحاته وبه تغنى
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadii lixii tobanaad ee taxanaha aan ku akhrinayno kitaabka maxay adduunyadu ku weysay hoobashadii muslimiinta xalqada xigta ayaa inoo balana oo aan halkan ka sii ambaqaadi doonno in shaa allah sidaas iyo nabadgeliyo waassalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا ويا حين قد فحت غواليها waa hagaag dhegaystayaal guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom oo aad maanta ku dhegaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى